aniga intaan dhashay weli ma xiro led alloon hadda waa gartay magaalada waxaa soo gashay in xafiiskaaga ciidamo hubeysanay ay gudaha ay u galeen halkaasna lagaa kaxaystay warkaas maxaad ku tilmaamaysaa wallahi waa waxay ila tahay waa filim fiican oo si fiican loo jela xafiiskaygaan fadhiyaa saar sideed isaan soo fadhiistay ilaa hadda waan fadhiyaa waan shaqaysanayaa qof i dacweyna ma leh qof jirana ma laha rikoort oo been abuur ah iyo xasaas oo ola soo samaysteen waa maqlay oo baraha bulshada iyo dadka lacagta looga qaadanayay intaa wax ka baxsan oo haba yaraatee jira ma laha waa gartay marka warkan aad ayuu culus yahay baraha bulshadana aad ayaa markiiba loogu faafiyey adigu hadda waad shaqaysanaysaa oo xafiiskaaga ayaad fadhidaa sida aad ii sheegayso marka sidee ku yimid warkan
wallahi inta ma sheegi kara annaga markaan shaqaynayna dad kalaa firaaqo leh oo waxaas oo kale un ka shaqeeya dad baa lacaga ku qaata dad baa howlahan ka wada shaqeeya oo keliya ka shaqeeya inay dadka magaca ka dilaan laakiin anaga dese waan shaqaysanaya waan joogaa qof i dacweeyey male qofaan wax ka qabo ma laha howlahaygana way socdaan si wanaagsan waa gartay marka dadweynaha fariinta aad gaarsiin lahayd maxay tahay ee ku aadan warkan la soo geliyey baraha bulshada
waxaan filayaa baraha bulshada wax badan ayaa lasoo dhigaa laakiin waxaa ka daran idaacadaha mid hadda sheegay john remender magaceeda exactly anima maba dhegeystay idaacadahaas mid ka mid ah hadda la ii sheegay inay wax soo sameen shabeelle shabeelle i believe oo warar aanan waxaaba yaraatee raad lahayn intay lacaga kusoo qaataan meelaha kasoo sheegsheegaya saan dadka unbay garaynayaan dadka unbay information inaa xafiiska iyo farqay qof soo daaweemada qof waxaaba yaraatee wax dibaxna ma jiro runtii marka waxaasay dadka kulley waxaa umaleeyaa dad badan oo dhageystay inay rabaan inay helaan aad laguma helo laakiin si sharci baa lagu helaa dadka markaas runta sheegtay way ku dhegeysanayaan laakiin propaganda laiskuma dhegeysan sidaasoo kale wasiir waxaa jirtay warbixin la soo diyaariyey oo annagu ilaahay hadda cadeymaheeda aanan haynin oo baraha bulshada lagu faafiyo oo ku aadan musuq maasuq wasaaradaada ka jira marka warkan iyo xarigan la sheegay haddana in adiga lagu xiray maxaa xiriir oo ka dhexeeya waxa ay soo bandhigeen qoladaasna waa iska been waa wax wakti laba kun afari tobankii la qoray la saxiixay buu ahaa waxa aniga wakti aan wadanka joogay malaha